بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى العلة الأولى فالجمع جمعي sharduhu shardu ljamci jamca shardigiisu an yakuuna waa inuu ahaado calaa siiqati muntaha aljumuuci jamacyaalkii meeshii ku dhammaanayeen siiqadoodii korkeed wa hiya siiqadaasina siiqatu mafaacila mafaacila siiqadeedii waaye nacu masaajida oo kale iyo wa daraahima oo kale iyo wa qanaa'ima oo kale aw amase mafaaciila mafaaciila siiqadeedii waay nacw masaabiixa oo kale iyo wa maxaariiba oo kale iyo wa danaaniira oo kale wa haadihi tan taasoo alcillatu cillada ah iyo cilladaasi alcillatu waa cilladii aluulaa koowaad min alcillatayni labadii cillo haggooda ka ahaatay allatayni labadaasoo kullu waaxidatin mid walbo minhumaa labada ka mid ah tamnacu diidaysay asarfa sarfiga wacdaha keligeeda hal ay tahay oo wa taquumu istaagaysay maqaama alcillatayni labadii cillo booskoodii alcillatu thaaniya wa amaa wasanu lficli wasanu lficilkii falmuraadu ulajeedka oo bihi wasanulficil loola jeedo imaa an yakuuna alismu isimku waa inuu ahaado calaa wasini calaa wasinin wasan dushiisii wasankaasoo khaasin gaarku ah bilficli ficilka sida kashamara waa hanjeertay oo kale waay bitashdiidi ilmiimi miimka la shado iyo waduriba waa la garacay oo kale waa bilbinaa'i loo dhiso lilmafcuuli majhuul iyo waindalaqa waa baxay oo kale waa iyo wa naxwihi indalaqa wixii la mid ah oo min alafcaali cafaal ah afcaashaasoo almaadiyati tagtay oo maadiga ahayd afcaashaasoo almabdu'ati looga bilaabaday bihamsati lwasli hamsat lwasl idaa summiya haddii magac laga dhigo bishay-in shay magac looga dhigo min daalika kaasa soo sheegay ka mid a aw amase yakuuna inuu ahaado fii awalihi isimka awalkiisii ziyaadatun ziyaado ziyaadadaasoo ka ziyaadati lficli ficilka ziyaadadiisii oo kale ah wa huwa isimka mushaarikun mid waxaa la wadaagayaa lilficli ficilkii fii wasnihi wasankiisa la wadaagayaa sida ka axmeda oo kale wa yasiida oo kale wa taqliba oo kale wa narjisa oo kale ayib musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay horta waxaan kusoo dhex jirnay baabkii ama fasalkii alism aladi laa yansarif waxaan kaga soo hadalnay isimka maxaa wasal ah cilooyinka macnaha u noqonayaan maxay yihiin cilooyinka lafdiga u noqonayaanna maxay yihiin iyo sagaalka cilo markii laisku daro sagaal cilo waaye ee sagaalkaas cilona imise ay u qeybsamayaan qeyb hal cilo ku mancinaya iyo qeyb laba qeyb laba cilo ku mancinayaan intaasa khulaas ahaan soo marnay cilooyinkii oo sagaalka ahaa oo musanifkuu sheegay tiro ahaan ayaa hadda marka wuxuu rabaa inuu sharxo cilo kastoo uu ka hadlo ayuu rabaa kadib wuxuu samaynayaa qaabkii isku raacayaan ayuu sheegi doona insha allah ciladii koowaad ayuu rabaa marka inuu meeshaan kaga hadlo alcilatu aluulaa ciladii koowaad faljamcu jamci sharduhu an yakuuna calaa siiqati muntaha aljumuuci ayuu dhahay jamcagan meeshan lagu sheegay sidii horey baan usoo sheegnay waxaa waaye waa jamcu taksiir jumuucda waa saddex jamcu muanath saalim iyo jamcu mudakar saalim iyo jamcu taksiir waa labada jamco hore lama rabo meeshani waxaa la rabaa jamcaga oo jamcu tagsiirka ah jamcu tagsiir naftirkiisii dhammaantiisii lama rabo jamcu tagsiir wuxuu leeyahay labaatan iyo sideed wasan ee labaatan iyo sideedkaasi hal wasan ka mid ah ee ayaa munsari maansarif noqonaya kaasina waxaa waaye waa wasanka calaa siiqati muntaha aljumuuci loo yaqaano bes wasankaasi calaa siiqati muntaha aljumuuci loo yaqaanana laba ayu siiqo ayuu leeyahay leeyahay siiqatu mafaacil iyo siiqatu mafaaciila intaas way asalkoodii siiqatu muntaha aljumuuci ayaa asal waa wasan waa jamcu tagsiirka marka sideed iyo dhowr labaatan iyo dhowrkaasi uu leeyahay wasan hal wasan ka mid a hee ayaa waxay noqonaysaa malayansarif kii uu rabaa marka kaas way halkaasi wasan ka mid ana ma halkaasi wasanna muxuu yahay kan musanif meesha ku sheegay oo u sharday inuu noqdo siiqatu muntaha aljumuuc kaas way wuxuu dhahay marka faljamcu jamci shuruuduhu shuruudu ljamci jamca shuruudiisii waxaa waaye an yakuuna huwa jamcagi inuu noqdo calaa siiqati muntaha aljumuuci jamcyaalka meesha u dhammaanayaan siiqadoodii korkeeda inuu ahaado waayo waxaa jira kelimo mufradkeeda hal mar la jamciyo halkaasi mar aan dhaafaynin waxaa jirto kelimo mufradkeedii laba jeer la jamciyo labadaasi jeer aan dhaafaynin waxaa jirta kelimahee saddex jeer mufradkeeda la jamcinaayo ee saas ayaa kelimooyinka ay kala yihiin haddaba markaani jamcani loo yaqaano siiqatu jamci muntaha siiqatu muntaha aljumuuci jamca markii la jamciyo ama laba jeer hala jamciyo ama saddex alahasaddex jeer hala jamciyee meeshii jamac ugu dambaysay joogo kadib aan la jamcin karin ayaa laga wadaa siiqatu muntaha aljumuuci jamaca meeshii ugu dambe gaadhay meesha ugu dambe markii uu gaadhay hee aan dhaafi karin meeshaasi mar kale aan la jamcin karin derbi soo reebay aan dhaafi karin jamc meesha dhaafayaba aan la arki karin aan dhici karin gaadhay kaasaa la yihahda siiqatu muntaha aljumuuc tusaale ahaan kelima kelimada la yihahdo kalba kalb waa kelima waa magac yaa magac u yahay eyga kalbun mufrad mimas jamca waay waa mufrad kalb kalbun jamaceedii hee aklub ayaa la yihahdaa aklub afcula lagu jamciyaa oo aklub aklub waay aklu waa jamcu kalbin waay aklub haya haddana waxaa lagu samayn karaa jamculjamci jamcul jamci jamc lasii jamciyey waxaa la yidhaahdaa akalib jamcigeedan aklub maa waay akalib waay afaacil waay akalib haddaba marka kelimadaani jamcandhe oo akaalib gaaray ma banaana mar saddexaad in la jamciyo ma dhici karto meeshii ugu dambe waay meeshii ugu dambe waay hadda marka akaalib wuxuu gaaray siiqadii jumuucda dhammaan u dhammaanayeen aan dhaafaynin meesha ka dambe aan la jamcin karin saasaa laga wada marka mara la jamcinaya mar labaada la jamcin hadda mar saddexaad waa dhici kartaa mar afaraad inuu noqdo kaas tusaale ahaan usoo qaadanay idan waxaa shardi ah marka markii isimkan oo jamcaga ah la sheegayo sarfiga mancinaayo inuu noqdo mid ku imaaday calaa siiqati muntaha aljumuuci meeshii jumuucdu u dhammaanayaan siiqadeedii korkeeda mid ku imaaday inuu noqdo ayaa shardi ah haddii calaa siiqati muntaha aljumuuci ku imaan waayo ma noqonayo ma la yansarif mala fahmay faljamcu jamci sharduhu shardigiis waxaa waaye an yakuuna huwa jamcaga inuu ahaado calaa siiqati muntaha aljumuuci jamacyaalkii yoolkoodii iyo dhammaadkoodii siiqidoodii korkeeda inuu ahaado waayo maxay tahay marka siiqatu muntaha ljumuux ayadaa waxay leedahay laba wasan marka siiqadaasi ay way leedahay laba wasan wahiya siiqadaasina siiqatu mafaacila aw mafaaciila sidaasas ugu xidhan tahay wahiya siiqadaasi siiqadee siiqatu muntaha aljumuuciga wahiya siiqadaasi siiqatu mafaacila mafaacila hee wasanka la yidhaahdo siiqadiis waayo wasanka mafaacila la dhahayo siiqada ku imaaday waayo mafaacila waa shan xaraf mafaacila waa shan xaraf mafaacila maxaa la yidhahdaa wax yar qarafsi balku waa kullu jamcin awaluhu maftuux wathaalithu alifun bacdaha thalaatha bacdaha xarfaani awaluhumaa maksuura la yidhahdaa kullu jamcin mafaacil huwa waa kullu jamcin awaluhu maftuux kullu jamcin awaluhu maftuuxun awaluhu maftuux wathaalithuhu alifun wathaalithuhu alifun bacdahaa xarfaani bacdahaa xarfaani awaluhumaa maksuur awaluhumaa maksuurun maxaa waay saas mafaacil haddaad maqasho horta waa shan xaraf miim iyo fa iyo alif iyo cayn iyo laam shan maano waa shan xaraf mafaacila maxaa la yihahdaa marka tacriifkeed maxaa waay waa kullu jamcin jamac kasta waayo awaluhu bilowgiisi xarafkiisii koowaad maftuuxun la kordhigay fatxiisan yahay ma miimka soo maa kan u horeeyey ma waay waa kordhigan yahay haye wathaalithuhu jamaca midkiisii xarafkiisii saddexaadna alifun uu yahay alif xarafka saddeexaad alif miya ma aha mafa waka alif waay wathaalithuhu alif bacdaha alifta gadaasheedana xarfaani laba xaraf jar ay ka dambeeyaan ahaadeen bacdahaa alifta gadaasheedana xarfaani laba xaraf ay yihiin hadda alifta gadaasheeda maxay maxaa waay imise xaraf laba waceen iyo laam waay waayahay awaluhumaa labada xaraf midka horena maksuurun hoos dhigan yahay ma tahay mise ma aha ciila ceenka hoos dhigan yahay jamac shan xaraf ku kooban xarafkiisii horena fatxiisan yahay midka saddexaadna alif yahay laba xarafna ay ka dambeeyaan alifta labada xarafna kan hore hee hoos dhigan yahay waxaad leedahay calaa wasni mafaacila ku imaaday maala yansarif way mamnuuc min isarf dabidka soo qabanaya tacriifkaasi waa shan xaraf marka wahiya taas waay wahiya siiqada waxaa waaye siiqatu mafaacila mafaacila siiqadeedii waaye haddii marka isimkii ku imaado calaa siiqati mafaacila waxaad leedahay siiqatu muntaha ljumuci waaye mamnuucu min asarfi ayaad leedahay tusaale marka naxwu masaajida wadaraahima waghanaa'ima watana masaajida hadda hee siiqadee waaye mafaacila siiqadeedii waay mas wasankeedii wasan mafaacila waay oo jamc miya haa jamc ah ugu dambeeyay jumucda ee marka daabidkii haddii loo fiirsho maku rumo maku dhaboowaya haa maxaa yeelay horta marka hore waa shan haraf miim kow siinka labo alifta saddex jiimka afar daalka shan waay horta shan way tahay haye tacriifkii madaabidkii haddii aan u bandhigno ma ka helaynaa haa shanta xaraf kan koowaad waa kordhigan yahay horta shanta xaraf midka saddexaad dhexda ku jirana waa alif alifkaasin laba xarafaa ka dambaysa jiimka iyo daalka labada xarafna kan hore waa hoos dhigan yahay jiimkii waay jiimkii waay ma tahay wadaraahimana waa saas lamid waqanaa'imana waa saas idan hadda masaajida waa maala yansarif wadaraahima maala yansarif way qanaa'ima maala yansarif way calaa siiqati mafaacil waay aw amase maf- mafaaciila ku imaday mafaaciila ku imaday waay ama wuxuu ku imaaday ee ama siiqadaas eh wahiya siiqatu mafaacila aw mafaaciila waay aw amase hee mafaaciila mafaaciila siiqadeedii waaye siiqatu munta aljumuuci hee mafaaciila siiqadeedii waay mafaaciila asagana waa lix xaraf waay waa lix xaraf jamac kasta oo lix xaraf saan uga imaado ay qaabkani waa siiqatu munta aljumuuci waay waa lix xaraf miimku waa kow fa-du waa labo aliftu waa saddex caynku waa afar ya-du waa shan laamku waa lix waa lix xaraf asagana maxaa la yidhaha tacriifu leeyahay qorox qarafsi asagana huwa kullu jamcin awaluhu maftuux huwa kullu jamcin taqriirka hoosena wuu qabanaya qofkii taqriirka hoos oo u dhigaya waa ka fiirsan karaa waa qur-aan kullu jamcin مفتوح أي أوله مفتوح وثالثه ألف بعدها ثلاثة أحرف أولها مكسور وثانيها ساكن كل جمع أوله مفتوح وثالثه ألف بعدها ثلاثة أحرف أولها مكسور مكسور وثانيها ساكن waayahay ee mafaaciil isimkaas la yidhaahdo tacriifkiisa ama daabitkiisa waxaa wahay waxaa waaye waa kullu jamcin jamc kasta waay awaluhu bilowgiisii maftuuxun la fatxiyey wa thaalithuhu midkiisii saddexaadna alifun alif yahay bacdaha alifta gadaasheedana halaathatu xarufin saddex xaraf ay jiraan awaluhaa xuruuftaasi awalkeedana maksuurunu yahay mid la hoos dhigay wa thaaniiha xuruuftaad midkeeda labaadna saakinun reeban yahay ma tahay mas ma aha xarafka koowaad maxaa waay waa maftuux aaway xarafka koowaad marka miimtii waay xarafka saddexaadna waa alif aaway marka mafaa aliftaas gadaasheeda nimisa xaraf jiro saddex waa saddex xaraf ayaa ayaa ka dambeeya waayahay saddexdaasi kan ugu horeeyey muxuu yahay maksuura waa kasraysan yahay midka ku xigana waa saakin midka ku xigana laba mid labaad kiisii labaad ana waa saakin kee way kan saakinka ah ya-da waay idan kaasaa la yidhahdaa isagana ee isim kastoo ku imaaday siiqadaasi isagana waa maalayan sariif tusaale okale naxw masaabiixa oo kale waay iwa maxaariiba oo kale waay iwa danaaniira oo kale waay kulligooda hee daabidkii waa ku waa ku dhawoobaya waa ku rumowaya masaabiix xarafka ugu horreeyay waa kordhigan yahay kan saddexaad waa alif saddex xarafna waa ka dambaysaa saddex xaraf kan koowaad waa hoos dhigan yahay kan labaadna waa reeban yahay soo maha waa saas mabxariiban waa lamid wadanaaniiranna waa lamid haddaba wa haadihi tan uu dhahay musanifka taasoo alcillatu cilladan ah hiya cilada waa alcillatu cilladii waay ciladaasoo aluulaa koowaad min alcilatayni labada cillo xaggooda ka ahaatay cilataynkasoo allatayni labadaasoo kullu waaxidatin mid walbo wa minhumaa labada ka mid a tamnacu hiya ayadaa diidaysay asarfa waay sarfiga diidaysay waay tanwiinta iyo kasriga diidaysay waay waxdahaa keligeeda hal ay tahay oo wa taquumu istaagaysay maqaama alcilatayni labadii cillo booskoodii sagaal cillo ayaa isimka maalayansarif ka dhigaaya ayaan dhahnay soo mahan sagaalkii waxaan u qiibinay laba qiibood qeyb hal cillo ku mancinaayo iyo qeyb laba cillo ku mancinaayo qeybtan laba cil hal cillo ku mancinayaan maxay ahaayeen ألف التأنيث iyo iyo siiqatu muntaha aljumuuci alif التأنيث waa noo keeni doona marka kan marka kii koowaad waaye siiqatu muntaha aljumuucdi waa tanaa cilo kale uma baahna asag siiqatu muntaha aljumuuci laba cilo isimka kuma mancinayso sarfiga hee hal cilaaba ku filan way xoog badan tahayoo labadii ayadaaba hee isku filan uma baahna mid labaad alcilatu ahaaniya dhe marka taas waa ogaatay marka ism kastoo labadan saygo ku imaaday hee maalansarifa ka dhigaysa ma sarfinayso iska ilaali labadan wasina ufiirsanay bes mafaacila iyo mafaaciila waa fiirsanay waayahay alcilatu athaaniyatu cilada labaad wa amaa wasnu lficli wasnulficilkii waa kii labaad markii tartiibtii u tirinayay la fiirsho wasnulficila kuxigayso mahan tartiibtaasa ku soconaya musanifka raxmat ullahi caleyh wa amaa wasnu lficli wasnulficilkii miya falmuraadu ulajeedka bihi wasnulficilka loola jeedo hee ima an yakuuna alismu calaa wasnin khaasin bilficli waayahay meeshaani ee waa ciladii labaad musanifka kaga hadlaayo cilooyinkii sagaalka ahaa ka mid ah waa cilada la yidhaahdo wasnu lficli ficilkii wasankiisii si daduub ahaan ah markii aan u qabanno isimka iyo ficilka owsaantoodii markii laisku daro saddex wasan ay leeyihiin xaraf iska dhaaf asaga ficil iyo ism owsaantiisii owsaantoodii waa saddex wasan isku soo duduub saddex wasan waayo wasnun mukhtasun bilficli ووزن مختص بالاسم ووزن مشترك بينهما سدحداس وزن وحا اسكاله فعلك مقار كيهي اما وابضن يهي وانا عني اوزانت اسمك فعلك ليهين اسكو صدودو سدح قيبوض واحد waa saddex haye wasan mukhtasun bilficli ficilka ayuu gaar ku yahay isin ma lahan waxaa gaar u leh ficilkii ama waa ku badan yahay haalib uu ku yahay wasan labaadna mukhtasun bilismi isimka ayaa gaar u ah ficil ma ku imaanayo wasankaas waxaa ku imaana oo keliya ism ficil kuma imaado wasanna mushtarakun baynahumaa ficilkiina waa ku imaanayaa isimkiina waa ku imaadaa ficilkiina waa ku imaadaa isimkana waa ku imaadaa saddexdaas qiibood way horta wasan maxaa laga wadaa wasanka naftirkiisii ma ficilkii ayaa miisaan la saarayaa kifa la saarayaa wasankiina kifa la saarayaa waa laisku miisaamaa sidii sokorta iyo waxyaabahaas miyaa laga wadaa maya saas ma aha hee asal ahaan m miisaan saasaa loo yaqaana wax la miisaamayo haddaad maqasho wasan haddaad maqasho wax wax laisku miisaamayo laisku jaygaraynayo waay ma aha hadda saas hee kelimada xuruufta ay ku kooban tahay iyo xuruuftaasi qaabkaay u xarakaysan tahay ayaa la fiirinaa wixii saas ku imaado hee ayaa wasan la yidhaahdaa waxaa la fiirinaa wasanka maxaa la wadaa waxaa la fiirinaa xuruuftaani kelimadaani xuruufta ay ku kooban tahay imise xuruuf way labo xaraf way saddex xaraf way afar haraf way shan haraf way saddex haraf way afar haraf way shan haraf way lix haraf way xuruufta kelimadaan ku kooban tahay ayaa la fiirina wixii ay tahay iyo xuruuftaasi qaabka u xarakaysan tahay ayaa la fiirinaa xuruuftaan xuruuftaani qaabka u xarakaysan tahay xarakada ay saaran tahay ayaa la fiirinayaa isimkii marka waxaa laga yaabaa xuruufta inay noqoto saddex ama afar ama shan ama leex meelahaas haddaba markaan had kelimadaani xuruuftan ku kooban qaabkana loo xarkeeyay wixii ku imaado oo ficil ah wasnan lahaa kelimadaani xuruuftay ku kooban tahay oo qaabkaas loo xarakeeyay wixii ku imaadayna wasan ayaa khaas u yahay la leeyahay kelimadaani xuruuftan ku kooban qaabkaasna loo xarakeeyay wixii ku imaado ism iyo ficil bahaya way leeyihiin way wadaagaan oo kale saasaa laga wadaa suuraddeeda qaabkeed ma fahamteen meesha u fahma haddaba marka waxaan dhahnay saddexdaasi wasan ayaa isimka iyo ficilkiiba leeyihiin waa yahay haddaba saddexdaasi ism wasan haddii isimkii ku imaado wasan ficilkii gaar u lahaa hee wasankaadii isimkan wa wuxuu ka dhigayaa maalayansarif mala fahmay isimkii maanta haddii ku imaado wasankii ficilka khaas u lahaa ayaa isimkii ku imaaday wasankan yaa yaa iska lahaa khaas ku ahaa ficilki waxaa la arkay isimkii oo maanta ku imaaday wasankii oo ficilka iska lahaa keligiisii ayaa la arkay wasankaas haddii isimkan ku imaaday waxaan leenahay isimkan waa malayansarifuu noqday see ku noqday ciladan oo wasankan isaga ficilkii leeyahay ku imaaday daraaddeeda u noqday ma fahmnay isimka wasanka oo ficilka ee isimka gaar u leeyahay isimka hee kuma dhigaayo maalansar maxaa dhahay he asalkiisaba ku imaadayba kaas hanta ii dhig wax manci sarfa u diidaayo ma jirto maxaa yeelay asalkiisaaba ku imaaday isagaaba iska lahaaba markii horeba maalansari kuma dhigaayo inta ii dhig isagan maxaa soo haray kii mushtarakaa soo maha haddii isimkii ku imaado maanta wasankii asaga iyo ficilkaba mushtarak ku ahaayeen ku imaado hee waa cilo ayadana maxay u diidaysaa isimkaani sarfiga u diidaysaa mala fahmay labadaas ayaa meeshan marka musanifkan ku sheegayaa labadee haddii isimkii ficilkii ee isimkii ku imaado wasankii ficilka gaarku ahaa ayuu sheegayaa iyo haddii isimkii ku imaado wasankii asaga iyo ficilka ay mushtarak ku ahaayeen ku imaado hee in mancinayso labadaas meeshan kaga hadlaya mala fahmay kan kale iska dhaaf asagaaba iskole iska leh la soo fiiri marka wuxuu leeyahay wa amaa wasnu lficli wasnu lficilkii falmuraadu ulajeedka bihi bilwasni wasanka loola jeedo waxaa waaye imaa an yakuuna waa inuu ahaado alismu isimkii calaa wasnin wasan dushiisii wasankaasoo khaasin khaas u ahaa ku ahaa bilficli ficilka khaas ku ahaa kan maxaa mal fahmay isimkiiya maanta wuxuu ku imaadayba wasan oo ficilka iska lahaa haddii isimkii ku imaado wasan oo ficilkii iska lahaa wasankaasi isimkan muxuu ka dhigayaa malayansarif waay taas way ko tusaale ka shamara oo kale shamara oo kale waay shamara waxaa loo yaqaanaa hanjeerasho hanjeerasho mataqaanaan qofka markii uu rabo inuu hool qabto waa culus uu qabto dharkiisuu xirinaya is diyaarinaya maxaa rabtaa hagee isku diyaarinaysa waxaana rabaa inuu qabto u leeyahay maxay u taqaanaan ya feedfeedasho fa miya madxa fa haya dhimala waa la fahmay horta mahano xeed xeedasho iyo feedfeedasho ilaawa hanjeerasho u dhaqaanaa dhib malaha waa la isfahmay la tahay kaasaa la yidhahdaa is diyaarinaya qofkan xool uu rabaa inuu hool hool uu rabaa inuu qabto is diyaarinaya marka hmm shamara sida ka shamara oo kale shamara bitashdiid ilmiimi miimka la shido shamara la yidhaahdo wasankan waxaa iska leh khaas u ah ficilka waay wasankan waxaa khaas u ah ficilka shamara saddex xaraf midka koowaad koor dhigan yahay kan labaadna koor dhigan yahay oo haddana siishadan yahay kan saddexaadna hee icraab booskeeda noqday waxaa ku imaanaa bes ah ficil bes wax kale kuma imaadaan maxaan dhanay saddex kalimo midka koowaad koor dhigan yahay kan labaadna haddana koor dhigan yahay isla markaas haddana siishadan yahay kan saddexaadna xarf- xarful icraab noqday waxaa ku imaada bes ah ficil waay bes wax kaleba kuma imaadan shamara ma tahay hadda ha shamara waay waaya wasankaas marka waxaa iska leh ficilka ayaa iska leh haddii marka la arko isimkii oo shamara ku imaaday waa wasan ficilka gaar uu leeyahay oo ku imaaday waxaan leenahay waa maa laa yansarif waay shamara waa la arkayoo feres ayaa la dhihi jiray shamar magac uu noqday wasan ficil uu ahaa soo maa magaca ayuu noqday shamara hee feres ayaa la dhihi jiray waxa baytu shaacir ah abuuka xubaabun saariqu dayfi burdahu wajadi ya xajaaju farisu shamara ayaa baytu shaacir ah nina nin caynaayay shaacir ah shaaradaas ku taagnaayeen soo ma wuxuu dhahay abuuka xubaabun saariqu dayfi burdahu wajadiya yaa xajaaju farisu shamara abuuka xubaabun saariqu dayfi burdahu waa qeybta beedka qeybtiisii koowaad hore waa wajadiya yaa xajaaju farisu shamara qeybtiisii labaad waa macnihiis maxaa waay abuuka niyahow aabbahaadi aabbahaagii abuuka niyahow aabbahaaga hee xubaabun fuli way fuli aabbahaadi waa fuli aabbahaadi geesi maaha waa fuli way aabbahaaga ka daran saariqu dayfi martada ayaa wuxuu ka hadayaa burdahu go-giisa qofka marta ah haddii meesha imaadaba go-gii haboon lahaa ayuu ka hadayaa habeenkii daf tuugay waa cararaa saariqu dayfi qofka martiga ah ayaa wuxuu ka hadayaa burdahu go-giisi wajadii aniga awoowahayga yaa xajaaju xajaajow farisu shamara fariskii oo shamar la dhahay kii ku dagaalamaya ahaa ayuu ahaa waay wajadiya awowahaygii yaa xajaaju xajaajow farisu shamara shamar shamar fariskii la dhahaaye kii ku dagaalamayay awowahay ayaa ahaa shaahidka gab hadda shamar maxaa lagu magaabay ha sida faraskii waay magac waa noqday marka isimu noqday waxaa la dhahayaa shamar waxaa la dhihi jiray hee faraskii xajaaj ibna yuusufna waa la dhahay waaya hadda marka saas waaye fi- ee, wasankan oo kale waay sida ka shamara oo kale bitashdiid ilmiimi miimka la shado iyo wa duriba oo kale duriba shamara haddii qof lagu magaabana waa saas lawada wow feres hadda sheegnay dad- qof haddii lagu magaabana waa saas iyo wa duriba duriba oo kale duriba waa la garaacay duriba waayahay saddex xaraf midka koowaad oo godan yahay midka labaadna kas hoos dhigan yahay kan saddexaadna xarfu ciraabku noqdayna hee ficil maahane isimkuma imaado weligeed duriba saddex xaraf- saddex xaraf soo ma kan koowaad maxaa saaran damo kan labaadna kasro kan dambe xaraka eh, xarafka icraabka icraabta ay koraysa soo maha xarfu icraab waay haddaba marka waxaa daabit ah saddex xaraf kasto midka koowaadna godan yahay damo saaran tahay kan labaadna kasriisan yahay kan saddexaadna xarfu xarfu xarful icraab noqday hee waxaa ku imaado keliya ficil kuma imaado isin waay haddii marka duriba qof lagu magacaabo ee muxuu noqonayaa malensarif ismu noqonaya soo ma duriba ayaa dhahday duriba iyo waduriba duriba waayaa bilbinaaya iyadoo lagu dhisaayo lilmafcuul- loo dhisaayo dhe lilmafcuuli majhuul loo dhisayo duriba la dhahayo waay wasankaasina ficilka ayaa iska leh isim kuma imaado isim alaale isimkii dor ay wasankaas ku imaadana waxaa noqona markaasi maala yansarif waay wandalaqa oo kale waaya midka saddexaad iyo wandalaqa indalaqa oo kale waay indalaqa waa baxay waay indalaqa wasankaana ficilka ayaa ku imaado bes isim kuma imaado haddii marka indalaqa isim ku imaaday la arko isimkaasi muxuu noqonayaa maala yansarif waay indalaqa qofaa dhahdayba indalaqa qofa magac ugu dhigtay muxuu noqday isim waay isimkaas muxuu noqonaa marka maala yansarif waay iyo wanaxwihi naxwi indalaqa indalaqa oo kale oo min alafcaali afaashi ka mid a afaashaasoo almaadiyati maadiga ah afaashaasoo almabdu'ati looga bilaabaday ama lagu bilaabay almabdu'ati lagu bilaabay bihamzati lwasli hamzat lwasli waay lagu bilaabay ficil kasto ama khumaasi ha ahaadee ama sudaasi ha ahaadee hee lagu me lagu bilaabay owel oo maadi ah lagu bilaabay owelkiisii hamzatul wasli waxaan leenahay had waxaa iska leh wasankaas waxaa ku imaanaya ficilkii haddii isimkii marka wasankaas ku imaado maala insarifuu noqonayaa lama sarfinaayo goorma laakiin idaa sumiya bishayin min dalika ayuu kudhay ma jeeda inta hadda ficilkii soo sheegay wasankii hadda marka meeshii aan rabnay aan soo sheegaynay hadda u celiya isaga idaa sumiya haddii magac lagu dhigo bishayin shayan min dalika kaas la soo sheegay intii hadda lasoo shegay hadii magac laga dhiga waayo wasankii idaa summiya haddii hee la magacaabo bishayin shay lagu magacaabo idaa summiya haddii shay lagu magacaabo dheh idaa summiya haddii wax lagu magacaabo bishayin shay oo min dalika kaasoo saddexda hadii lasoo sheegay ka mid a hee haddii wax lagu magacaabo haddii wax lagu magacaabo maxay noqonayaan maalansarifa noqonayaan haddii waxaan lagu magacaabana dee ee ficilkoodii ayaa asal ula us u leh ayaa ku imaada wasankaas kaas kii koowaad waay wasankii ficilka khaaska ku ahaa haddii isim ku imaado maalansarifka dhigaaya waa intii dhig ma qaadanay kaas ma fahamnay iyo kii labaad kii labaad muxuu ahaa wasankii isimka iyo ficilka mushtarak ku ahaayana waa kaasa aw yakuuna ama hee inuu ahaado waay aw yakun waxay ku adafan tahay ima an yakuuna lisma calaa wasnin khaasin bilficli ku adafan tahay way nasbisantahay ma jeeda almaduf almansuubi mansuubay kan hore waa nasbisna maxaa yaa nasbiyey an ayaa nasbisay meesha ku xiran yahay ku adafan yahay aw yakuuna huwa isimka inuu ahaado fii awalihi bilowgiisi ziyaadatun ziyaado ka ziyaadati lficli ficilki ziyaadadiisoo kale ah ama hee isimki isimkii ayaa wuxuu waxaa ku imaaday wasan ayaa ku imaaday wasankaasiina asaga iyo ficilka labadaba ay wadaageen haddii isimkii ku imaado marka wasankiisii iyo wasankii ficilka la isla wadaageen ku imaado isim kastoo saas ku imaado muxuu noqonaa maalansarifu noqonaa waay wasankan isimkan wuu leeyahay ficilkan wuu leeyahay way wadaagaan marka haddii ay wadaagaan marka isimkii labadaasi shay isla wadaageen wasankii ahaa isku ima- isimkii ku imaaday waxaan leenahay maalansarifa dhiga dhiga wasankaas ay ciladaasa ku jirto oo wasankaas oo labadaba ay wadaagaan wasanulficli la yidhahdaa waayahay wuu dhahay aw yakuuna ama inuu ahaado fii awalihi awali lismi isimkii awalkiisi ziyaadatun ziyaado ka ziyaadati lficli ficilka ziyaadadiis oo kale ah wa huwa isimkana mushaarikun waay ujeeda wadaa mushtarak waay soo maha waa kana mushtaragay wa huwa isimkaasina mushaarikun waxaa mid waa mid la wadaagayo lilficli ficilka fii wasnihi wasankiisii ficilki wasankiisii ayaa kun la wadaagayo wasanka ficilka ee la wadaagayo haddii marka isimkii ku imaado wasan asaga iyo ficilka labadaba ay wadaagaan ku imaado wuxuu noqonayaa maalayansarif cilada ku jirtana wasanulficli waayo iyo cillo kale ciladaani keligeed wax ma ma manciso laakiin mid kale lagu daray wax la manciisa yaa waaya waa noo imaan doonaa hadda magaa ma taabanayno sada marka tusaale u keen wasankii waa kanaa sada ka axmeda oo kale axmeda hadda waa wasan isankana ku imaaday ficilkana waa ku imaaday axmadullaha axmadu ma jeedaa axmadullaha aad dhahday axmadullah axmadu qof magaciisa axmadu magacna wy ism wuu yahay ficilna he wuu yahay wasan ficil ku imaanayana wuu noqday wasan ku imaanaayo hee ha ismin waa noqday Hmm? sidaasi waa laakiin kan shardi uu leeyahay kan dembe wasanka dembe shardi uu leeyahay shardigiis maxaa waaye xurufun eight mid ka mid anuu ka bilaawdo isimka xurufun eight meesha hadda kulligood waa xurufun eight soo maa saas waa shardigaas kan hore shardi ma laha laakiin kan shardi uu leeyahay shardigu leeyahay maxaa waaye musanif waa tilmaamaye fii awalihi ziyaadatun ka ziyaadati lficli ka ziyaadatu ficli markii leeyahay muxuu ula jeeda marka xurufun eight ula jeedaa mid ka mid ah in awalkiisii ka bilaawada waay haddaba ficilkas kelimo kasto afar kelimo ku kooban ya kelimo kasto afar xaraf dheh kelimo kasto afar xaraf ku kooban si fiican u dhegeysta kelimo kasto afar xaraf ku kooban midka koowaad koor dhigan yahay kan labaadna reeban yahay kan saddexaadna koor dhigan yahay kan afaraadna xaruful ciraab noqday wixii isimkii ku imaado ama ficilkii ku imaado wasan way soo maaha isimkii waa wasan de wasankaas noocaas ficilkii isimkii ku imaado waxaan leenahay maalinsharifu noqonaya haddii laakiin hamze aan noqonine wax kale noqdo jim haddii noqdo ka waran jacfar oo kale jacfar jacfar maxaan dhahaynaa munsarif maalin sarif waay munsarif waay xurufun aid buu ku bilawday maya maya waa maalinsarif ma ahane waa munsarif jacfar weligeeda munsarifa jacfar waxaa shardiga marka inuu ka bilaawdo hamzo xurufun ayd mid ka mid ah tii koowaad hamze ayday soo maha saas way haddii ficil laga hadma la kala garanaayo ilaa hee wax ka horreeyey ama wax ka dambeeya haddii lagu daro maane axmadu haddii la yidhaahdo ficil miya ism way see ku garanaydi ilaa wax ka horreeyey mas wax ka dambeeya aad samaysa maahane ma garan karto axmadu ayaad dhahday laakiin haddii ism noqoto hamzada macno ma laha haddii laakiin ficil noqoto macnay leedahay intaas maa lagu kala garan kara soo maha sidaa waay iyo wayaziida yaziid oo kale hadda marka axmed waa magaca waay qof magaciis waay axmed idan waa isin maala insarif waay maxaa ku jiro wasnulficli ilo kalena waa imaan doonta hadda ma sheegayno iyo wayaziida yaziid yaziid oo kale waay yaziid ayadana waa wasan wasankaasi yaa iskale ism iyo ficil labadaba yaziid haddii laga dhigo yaziidu ficil laga dhigo waa dhici karta soo maal ha wasankii ficilkii uu yahay yaziid magac haddii laga dhigana hadda mooya hadda meeshan waaba magac yaziid oo kale yaziid iyo wa taqliba taqlib oo kale waay taqlib xarfun ayta ta waay ta waay yaziid xarfun ayta yaa ku jiro ya waay waa saas ma jeedo iyo wa taqliba taqliba xarfun ayta ta waay ta'dii waay hadda marka taqlib taqlibu taqlib hadii loo ficil way soo maha waa yahay taqlib hadii la yidhahdo sidaa ismin way noqotaa sada meeshaanba reer bani taqlib waa oda oday ilmihiisi wey qof aldhihi jiray taqlib waa magac iyo wa narjisa narjis oo kale waay xurufna ay taagay ka gaadan tahay nuuntii waay narjisu waa la dhihi karaa idan narjisa waxay kelimadaani narjis ah waxaa ku imaata isimkana waa ku imaata wasankiisa uu yahay ficilkana uu yahay hadda nerjiska waa geed laisku daaweeyo ayaa loo yaqaanaa nerjis gees lasku daayo laisku daaweeyo lasmariyo ayuu ka mid yahay nerjisa la yidhahdaa idan marka haddii marka isimkii ku imaado wasan asaga iyo ficilka isla wadaagaan wasankaasi wuxuu u diidayaa isimkii sarfiga u diiday maalin sarif ayuu ka dhigayaa mala fahme alcilatu thaaniya marka maalnsarifka ogaho waa tukubayna ilaa aan ka dhamaynayno waa tartiibsanayna insha allahu tacaala laba labo cilo ama saddex hadday gaaban yihiin ayaa u qaadan doona wallahu subana wataala wabilahi tawfiiq